تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
Bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacano wanaagsan ikhiyaaray idilkiinba meel walibo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku eegi doonnaa sida dal yar oo yurub ah uu horumar dhaqaale uga sameeyey xoolaha iyo beeraha iyo sida soomaaliya oo haysata xoolo iyo dhulbeereed tobannaan jeer ka badan inta uu dalkaasi haysto haddana aan dhaqaale ahaan uga faa'iidin haddaba sida dalkan uu ugu tallaabsaday horumarkaasi iyo caqabadaha haysta soomaaliya ayaan soo gudbin doonnaa halkaad nagala socotaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa hagaag holland ama netherland waa dal aad u yar oo dhaca waqooyiga galbeed ee qaaradda yurub waxaana shan iyo toban jeer ka badan ka weyn soomaaliya badka dhuleed ee waddanka holland wuxuu gaarayaa koob iyo afartan kun oo kilomitir oo isku wareeg ah waana kalabar badka dhuleed ee gobolka bari ee soomaaliya oo ku fadhiya cabir gaaraya in ka badan toddobaatan kun oo kilomitir oo isku wareeg ah haddii gobolka bari uu dal ahaan lahaa waxa uu ka weynaan lahaa in ka badan konton waddan oo ay qayb ka yihiin waddamo ay ka jiraan dowlado awood badan sida danimark netherland armeniya krowatiya georgiya slofaniya slovakiya iyo dalal kale oo ay qayb ka yihiin toban waddan oo afrikaan ah holland dhulkeeda qaybo badan oo ka mid ah waa biyo waa harooyin togag oo webiyadu ay sii dheer yihiin haddii inta biyaha ah laga reebana dhulkeedu waxa uu noqonayaa soddon iyo saddex kun oo kilomitir oo u dhiganta hiiraan oo kale holland waa dal ka hooseeya joogga badda qiyaas dhan toddobo dhibic lix mitir sida oo ay tahayna waxay qayb kasta oo dhulkeeda ka mid ah uga faa'iidaysatay beerasho daaqsiin iyo dalxiis caasimadda dalkan ee amsterdam iyo magaalada london waxay isku jiraan shan boqol oo kilomitir iyadoo la marayo waddamada biljamka iyo faransiiska halka magaalooyinka xaafuun iyo buuhoodlan ay isku jiraan sagaal boqol iyo konton kilomitir sida oo ay tahayna waddanka holland waxa uu dhanka wax soo saarka kula baratamayaa maraykanka oo ah waddanka saddexaad ee ugu dhulka ballaaran caalamka kaasi oo laba boqol toddobiyo soddon jeer ku labalaabma holland iyadoona badka dhuleed ee maraykanka uu yahay sagaal dhibic siddeed malyuun oo kilomitir oo isku wareeg ah netherland waxay ka mid tahay dalalka ugu hodansan yurub iyo guud ahaanba caalamka waxayna ka mid tahay labaatanka waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ee g twentiga loo yaqaano dalkan waxa uu si wanaagsan uga faa'iidaystay khayraadka beeraha iyo xoolaha gaar ahaan dhaqashada lo-da oo uu ka haysto tiro laba malyuun ah kuwaasi oo wax soo saarkooda uu ku quudiyo caalamka holland waa mid ka mid ah dalalka ugu horeeya ee yurub iyo adduunka ee ka ganacsada xoolaha iyo wax soo saarkooda waana dalka labaad ee soo saara muntajaadka siraaciga ah oo laysku yidhaahdo wax soo saarka xoolaha iyo beeraha iyadoo wadarta dhaqaale ee xoolaha iyo beeraha uga soo xarooda waddankani uu gaarayo boqol siddeed iyo labaatan bilyan oo yuro oo u dhiganta boqol iyo afartan bilyan oo dollar holland waa waddanka koowaad ee soo saara baradhada iyo basasha ugu badan guud ahaanba caalamka iyo waddanka shanaad ee soo saara yaanyada iyo tufaaxa ugu badan wuxuuna sannadkii soo saaraa toddobo dhibic shan malyuun oo tan oo yaanyo ah sidoo kale waa dalka saddexaad ee soo saara basbaaska barbarooniga iyo qajaarka ugu badan iyo waddanka labaad ee soo saara khudaarta ugu badan guud ahaan caalamka dhaqaalaha holland ay ka hesho beeraha iyo xoolaha wuxuu boqolkiiba saddex iyo toban dhibic saddex ka yahay g d b-ga dalkaasi oo gaaraya hal dhibic hal trilyan oo dollar wuxuuna wax soo saarka beeraha iyo xoolahaba uu il muhiim ah u yahay dhaqaalaha dalkaasi taana waa midda keentay in waddankani uu noqdo waddanka toddobiyo tobanaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka sida laga soo xigtay sanduuqa lacagta caalamka ee i m f ta haddaan eegno dhanka xoolaha gaar ahaan wax soo saarka lo-da ee caanaha sannad kasta wuxuu waddankani soo saaraa caano gaaraya saddex iyo toban bilyan oo tan oo uu dhoofiyo daclada dunida kuwaasi oo uu ka sameeyo dhaqaale aad u badan oo lagu qiyaasayo soddon bilyan oo yuuro waxayna lacagtani u dhigantaa kalabar lacagta dowladda nigeriya ay ka samayso shidaalka dalkaasi iyadoo nigeriya ay tahay waddanka ugu soo saarista badan guud ahaanba shidaalka qaaradda afrika iyadoona nigeriya si maalinleh ay u soo saarto in ka badan hal malyuun oo barmiil oo shidaal ah dalka holland waxa uu caan ku yahay ka faa'iidaysiga tiknolojiyadda casriga ah ee xoolodhaqashada iyo nidaamka beeraha iyo xoolodhaqashada isku dhafan ee intensive farminka loo yaqaano waana habka ugu wanaagsan ee la adeegsado marka la doonayo in xoolaha dhaqaale laga soo saaro netherland waxay tusaale fiican u tahay sida xoolaha looga samayn karo dhaqaale iyo ganacsi caalami ah waa haddii la adeegsado tiknolojiyadda sare ee casriga ah maarayn nidaamsan suuqgeyn ama dhoofin ballaaran waddankan wuxuu sidoo kale caan ku yahay warshadaha ka shaqeeya soo saarista caanaha iyo waxyaabaha laga soo dhex saaro dalkan waxa uu dhaqdaa lo-da caanaha badan ee aadka u waaweyn ee loo yaqaano holstein sulaalada lo-dan waxay ka soo jeedaa inta u dhexaysa holland iyo danimark wuxuuna dhirirkeedu gaarayaa hal dhibic lix sinti halka miisaanka saca uu gaarayo toddoba boqol oo kiilo dibigana uu gaarayo ilaa kun kiilo ka badan lo-dan waxay caan ku tahay caanaha tirada badan ee laga liso iyadoo mid kasta oo iyaga ka mid ah ay sannadkii soo saari karto caano gaaraya ilaa siddeed kun oo liitir holland caanaha keliyaha ma soo saarto ee sidoo kale waxay ka mid tahay waddamada ugu soo saarista badan xagga subagga iyo jiiska ama farmaajada farmaajada nooca loo yaqaano guwaada ayaa ah midda labaad ee ugu caansan uguna dhadhanka wanaagsan guud ahaanba caalamka waxaana asalkeedii markii ugu horreysay cusuurtii dhexe laga soo saaray magaalada guwaada oo dhacda koonfurta dalkaasi farmaajadan ayaa loo adeegsadaa kor u qaadista dhadhanka bidsada sandwichka shurbadda iyo baastada haddaba wax soo saarka dalka holland iyo halka uu iibgeeyo iyo dhaqaalaha uga soo xaroodaba waxaa inoo faahfaahinayaa maxamed xasan alfaatix
sida lala socdo wadanka holland amba netherland wuxuu ka mid yahay dalalka ugu waaweyn ee dhoofiya waxsoo saarka xoolaha iyo cuntooyinka laga sameeyo isla xoolaha ee wadankan wuxuu dhahaa qaaradda yurub inkastoo dhul ahaan uu aad u yaryahay haddana waa dalka labaad ee dunida ugu weyn ee dhoofinta cuntada beeraha iyo xoolaha waxyaabaha ugu muhiimsan ee xoolaha ka yimaada ee holland dibadda ay u dhoofisa waxaa ka mid ah caanaha iyo waxyaabaha laga soo dhex saaro sida subaga ama farmaajada nuucyadeeda kala duwan yoogarka ama caanaha la fariisiyo ee aadka looga jecel yahay wadamada reer galbeedka gaar ahaan qaaradda yurub sidoo kale waxyaabaha dalkani uu dhoofiya waxaa ka mid ah caana booraha uu caanka ku yahay oo dibadda uu dhoofiyo Eh, wax soo saarkan waxay holland eh, u iibgeysaa wadamo badan oo ay ka mid yihiin jarmalka faransiiska ingiriiska sbain maraykanka iyo shiinaha En, waxaana kaga soo xaroodo lacago balaayiin doolar ah oo kaalin weyn ka qaata eh, miisaaniyadda dowladda iyo dakhliga fardiga ah ee muwaadiniinta wadankaas Eh, waxyaabo intaa ka badan oo xoolaha uun ka yimaada ayuu dalkani dibadda u dhoofiyaa sida hilibka iyo haragga xoolaha sidoo kale xoolaha nool qudhooda holand dibadda ayay u dhoofisaa xataa waxaan aragnaa in sanadihii ugu dambeeyey lo-da holandeeska laga keeno meelo badan oo qaaradda afrika oo soomaaliya ka mid tahay la geeyey halkaas oo lagu dhaqo Een, shirkadaha ka shaqeysta ee caanaha ee qaaradda afrika ayaa iyana in badan lo-da waxay kasoo iibsadaan wadanka holand oo caan ahaan ay kaga ganacsadaan magaalooyinka waaweyn ee soomaalida sida muqdisho iyo hargeysa dadyo badan ayaa soo iibsaday lo-da ee wadanka holland oo caan ahaan u dhaqda inkastoo lo-daas cimilada wadankan xoogaa ay saluugsan tahay oo xaddiga caanihii markii ay joogtay holland lo-daas aan looga lisin soomaaliya Een, marka holland sidaas ayay kaga faa'iidaysataa ee, dhaqashada xoolaha gaar ahaan lo-da Een, tusaale ahaan haddii aan egno sanadii labada kun afar iyo labaatankii een, holland ayaa dhanka zaraacada beeraha waxay ka samaysay lacag ka badan eh, boqol sideed iyo labaatan bilyan oo dollar Eh, halka sanadkii horena ee lacag intaas ka badan ay ka samaysay soo saaridda caano booraha iyo ukunta ayaa lagu sheegaa inay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee balaayiinta dollar ay ka sameyso dowladda holland Een, sanadii labada kun afar iyo labaatankii ukunta iyo caanaha waxay ka samaysay lacag ka badan laba iyo toban dhibic saddex bilyan oo euro Een, sanadii labada kun saddex iyo labaatankii een, wasaaradda maaliyadda ee wadanka holland warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in lacag ka badan afar milyaar oo dollar keliya laga soo saaray een, dhoofinta subaga ee laga miiro caanaha lo-da oo holland ay u dhoofiso wadamada qaaradda yurub iyo wadamada carabta taas waxay ka dhigan tahay in eh, hollandeesku ay si aad ah kaga faa'iideystaan ganacsigan ay ka sameeyaan dhaqashada xoolaha gaar ahaan lo-da Een, taqaariirtu waxay sheegayaan in wadanka jarmalka uu yahay wadanka ugu weyn ee qaabila ama la wareega ee wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ee wadanka holland Een, wax ka badan shan iyo labaatan boqolkiiba een, badeecadaha dhanka beeraha iyo xoolaha ee holland dibadda u dhoofiso sanadii labada kun saddex iyo labaatankii waxaa la wareegay wadanka jarmalka oo runtii suuq muhiim u ah ee dhaqaalaha beeraha ee wadanka holland Een, warbixinadu waxay sheegayaan in wax ka badan kow iyo soddon dhibic sagaashan iyo sideed milyan oo dollar een, wadanka belgium oo la wareego ee, ganacsiga beeraha iyo xoolaha ee, wadanka holland waxaa kaalinta saddexaad ku jira faransiiska oo badeecadaha ee, holland oo u dhoofisay ee dhanka beeraha iyo xoolaha ay gaareen lix iyo toban dhibic afartan iyo laba milyaar oo dollar marka wadankan waa wadan noocaas ah oo masaaxadiisu aad u kooban tahay laakiin wax soo saarka ee dhanka beeraha iyo xoolaha uu yahay mid aad u ballaaran Een, arrinta xusidda mudan waxay tahay in horumarka dhaqaale ee holland ee ka sameysay ee dhanka subaga iyo hilibka xoolaha aysan ahayn tirabadni ay tahay tayada iyo teknolojiyadda iyo cilmiyan in dadka ka shaqeeya xoolahaas iyo majaalkaas ay yaqaanaan daweynta xoolaha iyo calafka la siiyo Ee, tusaale xayi ah waxaan usoo qaadan karnaa in wadanka suudaan ee dhacabariga qaaradda afrika in uu leeyahay soddon milyuun oo lo ah iyo afartan milyuun oo ari ah mauritania oo kale waxaa laga helaa shan boqol oo kun oo lo ah Ee, laakiin wadamadaas aan soo sheegnay ee, wax ka badan afar jibaar ka xoolo badan wadanka holland iyaga ayaa dibadda kasoo dhoofsada subaga caanaha iyo hilibka lo'da hadda ogow iyaga ayaana een, waxay leeyihiin soddon milyuun oo lo ah markaas ayay waxay qarash ka badan toddoba bilyan oo dollar waxay siiyaan wadan xoolaha lo-da ee ku dhaqan aysan ka badnayn laba milyuun oo oo neef Een, holland waxaa la sheegaa in marka laisku celceliyo ee gobolada kala duwan ee wadanka xoolaha lagu dhaqdo ee lo-da aysan ka badnayn laba milyuun oo xoolo ah Een, cabdifataax oo shakina kuma jiro in soomaaliya oo ka mid ah dalalka ugu xoolaha badan uguna xoolaha wanaagsan dunida haddii sida loogu talagalay xoolahaas ay u dhaqdaan in holland ay ka sarreyn karaan waa marka calafka xoolaha la wanaajiyo marka biyo ku filan la siiyo een, marka cunto wanaagsan la siiyo marka eh, la siiyo dawo ku habboon eh, marka ay helaan biyo joogto ah waxaan ognahay in soomaaliya xilli roobaadyada eh, marka ay soo daahaan ama marka jilaalka daran u dhaco een, kumanaan kun oo neef ay u dhintaan abaaro iyadoo wadanka uu leeyahay dhul daaqsin waxa kaliya ee loo baahan yahay waxay tahay in een, roobabka laga faa'iideysto oo biyo qabatano waaweyn la dhiso kadibna eh, dhul boqolaal kilomitir ah biyahaas lagu sii daayo xilliga jilaalka in dadka beeraleyda ah inta celo qotaan ay calaf abuurtaan calafkaasna ay kasii iibiyaan een, xoololeyda meeshaas waxaa ku badbaadaya xoolo fara badan oo si bilaash ah inooga dhimanayay xilliyada abaaraha sidoo kale netherland xoolaha kama hesho keliya dhaqaale ee sidoo kale waxay shaqo abuur u noqdeen kumanaan qofood oo dalkaasi ku nool haddaba sida xoolaha ay uga qayb qaataan shaqo abuurka dalkaasi waxaa inooga waramaya xaaris cabdilqaadir bismillaah waad mahadsantaha walaalka cabdilfataax abu muxsin Een, holland ama netherland waa dal yar marka la eego dhul ahaan iyo masaaxada uu ku fadhiyo dalkaasi Een, dhanka kale dalkan yar waxa uu leeyahay nidaam aad u ballaaran oo dhanka xoolaha iyo beeraha ah oo aad u horumarsan Een, xoolaha sida lo-da iyo duurjoogta kale iyo warshadaha markaas lala xiriiriyo xoolaha sida kuwa soo saara caanaha een, kuwa hilibka soo saara kuwa harga ka soo saara xoolaha iyo sidoo kale een, muntajaadka kale ee waxtarka leh ee asal ahaan ka yimaada xoolaha Een, waxay dhammaanba qayb ka yihiin dhaqaalaha dalkaasi holland shaqada guud iyo waxyaabaha laga soo dhoofiyo dalkaasi Een, waxaa kale oo jira marka laga hadlayo isla arrimaha la xiriira sida netherland xoolaha uga soo saarto ee shaqo abuur aad u badan arrintaas oo ah mid iyadana leh muhiimad gaar ah taas oo ah isku xirka cilmi baarista iyo wax soo saarka xoolaha Een, waxay shaqadan leedahay dad gaar ah oo u taagan oo aan wax kaleba looga tashan yacni qaabilsan diraasiyeynta xanaanada iyo sida ay tahay xaaladda xoolaha iyo wax soo saarkooda tanina waa mid kale oo netherland ka dhigaysa meel tusaale u ah dalalka doonaya inay horumariyaan een, mashaariicdooda xoolaha warshadaha caanaha ee dalka holland waxay kaalin weyn ay ka qaataan shaqo abuurka laga bilaabo een, dadka dhaqda lo-da kuwa soo saara caanaha ilaa kuwa ka shaqeeya warshadaha sameeya een, subaga farmaajada iyo cuntooyinka kale ee laga sameeyo caanaha in waxaa warbixin ciwaan looga dhigay dutch dairy and figris ay sheegtay in warshadaha caanaha iyo kuwa kale ee xoolaha la xidhiiro ay fursado shaqo siiyaan een, tiro aad u badan oo dad ah tusaale ahaan warbixintu waxa ay tilmaantay in keliya warshadaha caanaha ay si toos ah ama ay si dadban ugu xiran yihiin in ka badan siddeetan iyo saddex kun shan boqol iyo toban shaqo taasoo u dhiganta sagaal dhibic hal boqolkiiba suuqa shaqada ee gudaha dalkaasi een shaqooyinka la xiriira xanaanada xoolaha ee dalka holland waxaa ka mid ah daryeelka xoolaha maamulkooda dhoofintooda qaybta cilmibaarista xagga caafimaadka xoolaha iyo warshadaynta sida marka lasoo saarayo caanaha subaga farmaajada hilibka iyo waxyaabaha la midka ah iyadoo markaasi lala xiriirinayo isku xirka joogtada ah ee ka dhexeeya qeybaha aan soo sheegnay sida shaqaalaha xanaanada iyo daryeelka maamulka xoolaha kuwa warshadaha iyo sidoo kale qaybta cilmibaarista waxaa warbixinno badan ay tilmaamayaan in nidaamka xoolaha ee netherland uu yahay mid ka mid ah een, kuwa ugu wax ku oolka badan adduunka iyadoo dhoofinta caanaha iyo hilibka ay qayb ka yihiin ama ay soo hosgelayaan nidaamkaasi horumarsan sida laga soo xigtay warbixin kale warshadaha caanaha ee holland waxay sanadkii labada kun saddex iyo labaatanki ay soo saartay qiimo guud oo gaaraya sagaal dhibic lixdan iyo saddex bilyan oo dollar iyadoo wax soo saarka guud ee qeybaha kala duwan ee dalkaas uu gaaray kow iyo soddon bilyan oo dollar marka laga hadlayo cilmi baarista iyo hal abuurka een xagga wax soo saarka xoolaha mid ka mid a qodobada ugu muhiimsan waa isku xirka jaamacadaha iyo warshadaha xoolaha si loo horumariyo een beeraha casriga ah ee lagu xanaaneeyo xoolaha dalkaasi waxaa la tilmaamaa in jaamacadaha shirkadaha iyo sidoo kale dowladda netherland ay iska kaashadaan hal abuurka la xiriira beeraha iyo cuntada tani waxa ay ka dhigan tahay fursad ku aadan samaynta shaqooyin cusub oo xirfad sare ah taas oo kor u qaadaysa qiimaha wax soo saarka dalkaas iyo tartanka caalamiga ah ee kula jiro dowladaha kale ee iyagana xiriir kala leh wax soo saarka caanaha een hal abuurka iyo teknolojiyadda waxay sidoo kale ka caawiyaan netherland inay ka jawaabto caqabadaha deegaanka iyo sidoo kale ilaalinta tayada xoolaha dalkaas taas oo muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah een si guud waxaan walaalka cabdilfataax aan wada ognahay in dhaqashada xoolaha ka faa'iidaysiga caanaha subaga hilibka iyo waxyaabaha la midka ah ay ka mid yihiin waxyaabaha ay bulshooyinku aadka ugu tiirsan yihiin taasoo ka dhigaysa in dadka ka shaqeeya ay yihiin kuwa kaalin muhiim ah bulshada dhexdeeda ku dhex leh dhaqaale ahaan waxaa xoolaha oo si wanaagsan loo maamulo ka dhalan karaa nidaam ganacsi oo u sahlaya bulshooyinka inay ka faa'iidaystaan sida tusaale ahaan beeraleyda shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha kuwa dhoofiya cilmi baarayaasha oo iyagana daraaseeya xaaladaha xoolaha iyo dhammaan silsiladda xoolaha laga bilaabo soo saarista ilaa iibintooda een tusaale ahaan nidaamka netherland waxa uu hadda muujinayaa in marka xoolaha iyo wax soo saarka laga helo oo si hufan loo maamulo ay ka dhalan karaan dhoofin ballaaran iyo shaqooyin aad u badan oo waxtar u leh bulshada waa haddii sida ay tahay loogu kurgalo sidaan horay u soo sheegnay waddanka holland ama netherland waxaa xoolaha iyo beeraha uga soo xarooda dhaqaale aad u badan oo gaaraya boqol iyo labaatan bilyan oo yuuro sannadkii halka xoolaha gaar ahaan lo'da oo keli ahna uu ka soo xareeyo soddon bilyan oo yuuro lacagtaasi oo keli ah waxay saddex laab ka badan tahay g d b-ga ama wax soo saarka guud ee soomaaliya oo koob iyo toban bilyan oo dollar noqday sannadkii lasoo dhaafay lacagtan soddonka bilyan ah waxay holland ka soo saartay waa xoolaha oo keli ah xoolaha ay dhaqatana waa lo oo laba malyuun ah halka soomaaliyana ay leedahay xoolo ka badan toddobaatan malyuun oo isugu jira geel ari iyo lo'ba geela keliya ee soomaaliya ay haysato ayaa ka badan toddoba malyuun oo madax sida laga soo xigtay hay-adda faw waana dalka ugu geela badan guud ahaanba caalamka iyadoona ku dhowaad boqolkiiba labaatan geela adduunka uu soomaaliya ku nool yahay waxaana la og yahay in geela dhaqaale ahaan marka laga hadlayo uu ka qaalsan yahay lo'da dhanka lo'da haddii aan eegno xitaa soomaaliya waxay leedahay ku dhowaad shan malyuun oo madax sida oo ay tahayna waddankeenna sannad waliba wuxuu malaayiin dollar caano uga soo iibsadaa waddamada dibadda dhaqashada xoolaha dadka soomaaliyeed badankood dhibaato ma ahane wax dheef ah kuma qabaan soomaaliya markii ay lacagta ugu badan ka heshay dhanka xoolaha waxay ahayd sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii xilligaasi oo xoolaha la dhoofiyey ay waddanka uga soo xarootay adduun lacageed oo gaaraya in ka badan hal bilyan oo dollar sidoo kale soomaalidu waxay haysataa dhulbeereed malaayiin hegtar ah hase yeeshee aan laga faa'iidaysan oo dadku ay ku dhex gaajoon yihiin carruurtuna ay nafaqadaro kula ildaran yihiin haddaba siday ku dhacday in waddan haysta laba malyuun oo lo ah iyo dhulbeereed aad u kooban uu ka mid noqdo waddamada ugu hodansan caalamka halka soomaaliya oo haysata in ka badan toddobaatan malyuun oo xoolo ah iyo dhul gebigiisaba la beeri karo haddana dadkoodu ay sabool u yihiin waxaan su-aashaasi u bandhignay aqoon-yahan doctor xanafi cabdisheekh
dhowr siyaabo amaan dhowr qodob ayaan ka soo qaadi karnaa insha allahu tacaala waxyaabaha horta dhaqaalaha horumare ee kaaba ee kaabayaasha dhaqaalaha loo yaqaano iyo waxyaabaha cilmiga dhaqaalaha marka laga hadla waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah ugu horeyn deganaanshaha iyo istiqraarka ayaa aada u muhiim ah soomaaliya laga soo bilaabo maalintii xorriyadda beebeenta la qaatay ee kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa yoomina haada aan joogno soomaaliya marna ma helin hogaamiyaal daacad ah oo ummadda inay wax u qabtaan u diyaarsan ama wax u bartay ama sarvival u sameyna ma soo marin soomaaliya qofka markaa mas-uulka noqona ama dowladda u shaqeynaa ama madaxda noqona ama wasiirka noqona ama xildhibaanka noqona nin walba wuxuu u socday inuu wax ka cuno xoolaha ummadda qabiilkiisana wax ka siiyo intaanbasi eed hadafkooda ahaaba laga soo bilaabo from sigistigii ilaa yoomina haada aan joogno ilaa maanta lagu faano la yidhahdo wareada aniga meel haddii lay dhiibo inta ilma adeeradaan keensanayaa dad aqliyadooda saas tahay lixdan iyo shan sana saa ku socdo ma la firaa inuu dhaqaale ay gaari karaan waa qodobka koowaad ee qodobka labaad wuxuu yahay oo dhaqaalaha marka laga hadlayo waddanku waa inuu leeyahay nidaam toosan oo cadaalad ku dhisan oo isla xisaabtan leh laga bilaabo lixdankii ilaa yowmina haada soomaaliya wax nidaama oo soomar oo saxa ma jiro mar maarata dimuqraadiyada beebeena oo iska qabiil iyo balaa'i jini ku dhisan aan la wadwaday marna hanti wadaag aan la aqoonin meel u socda meeloo ka socdinaa la wadwade oo shuuciya la sheegaya dhowr iyo labaatan sano dhowrna wax federaal la yidhahdo aan la garanaynba meelay u socdaan meelay ka socdaan la qaatay marka maba yeelanba wadanka nidaam cadaalada oo contability leh oo laysla xisaabtami karo oo dhaqaalaha wadanka fadhiisi kara ma soo marin wadanka qodobka saddexaad waxay tahay marka laga fiirinayo wadan inuu horumar gaaro dhaqaalo gaaro waxay wadanka inuu amni iyo istiqraar leeyahay way wadankeena laga soo bilaabo maalintii xorriyada beebeenta la qaatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo afartii waa xasuustaa dagaalkii etoobiya nagu soo qaaday lixdan iyo afartii ilaa yowmina haada wadanka dagaal buu ku jiraaba maba ka bixinba dagaalba lixdankaa la yidhi xorriyada la qaatay lixdan iyo afartii dagaalka etoobiya dhacay waa socday marna wadanka ma xoroobinba maba ka bixinba dagaal marka wadan afar iyo atanka saac ilaa yowmina haada intaasoo kun oo ciidan ajnabi ay dhex taagan tahay marka amnigaaba ka jirin wadanka boqol dowladood oo kala gedisan iyo boqol afaaro oo kala gedisan iyo boqol cadow oo kala gedisan wadanka dhibaato ku hayo marka wadanka istiqraar maba lahanba wadan marka loo soo jeesan karo wax la gashan karo oo la maal gashan karo haba yaraata male sideeda wadanka qodobka afaraad waxay tahay waan isleeyahay inay maanta holandina ay noqoto wadanka ugu dhaqaalaha badan adduunka wax soo saarka iyadoo ka faa'iidaysanayso xoolaheeda yarka ay haysatay labada milyan ah iyo beeraheeda ay samaysatay waxay tahay wadankaas waxaa aada u fadhiisa oo salaysan wixii aan dhehayna kaabayaasha dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha waxaa ka mid ah waddooyinka waddanka markuu waddooyin fiican leeyahay oo caanihii iyo xoolihii iyo wixii inta lasoo qaada meelka la gaarsiin karo dekadihiiaa ka mida eeraboorada ka mida warshadihiiaa ka mida intaba wadankaas muddo dheer ayuu maarata ka horumari uu ku waxeeyay soomaalina maanta hal wadaa tan ugu dhoweeya xamar iyo afgooy iyo balcad iyo xamar lama gaari karo oo intaba waa ka xiran yihiin qodobka shanaad waan isleeyahay anigu aad buu u saameeyaa oo kaasoo uu ah xagga aqoonta iyo waxbarashada wadankeena ma laha ilaa hadda waxbarasho iyo aqoon salaysan oo fadhisa maba lahaba sooma marinba marka wadanka holland waa ujeedaa waa wadan aqoonta maadiga ku horumaray oo bartay xoolaha si loo dhaqdo si loo barbaariyo si loo tarmiyo si calaf loogu sameeyo si caanooda loo warshadeeyo tiknolojiyaday haystaan aqoontiiay haystaan intaasoo dhan waxay kaabaysaa aqoonta waxay dhisaysaa dhaqaalaha waddankay keensinaysaa annaga maanta waddankeena mar alla markuu isra wax samaystaba yaa dowladdii sidaad baraha u horraysay dhowr warshadaa lasa sameeyey warshad caana waa lahaa jirnay annaga oo caanaheedu aad u wanaagsan yihiin warshad hilib waa lahaa jirnay laakiin wixii daa'im ma laha marka aqoonta ayaa aad iyo aad u kala gedisan oo waddanka holande aqoonta maadiga meel fiican u ka gaaray si xoolaha loo dhaqaalaya veterinarigooda beerahooda calafkooda ilaa ay gaareen maartinoloojiyad u casri inay isticmaalaan oo caanihii maanta ay kaydsadaan ay bowdhar ka dhigi karaan asoo caana boora ay samaysan karaan asoo subag ay samaysan karaan asoo waxaysan warshadihii gazacayntii tiknolojiyadaasna aad bay uga faa'idayseen oo aan soomaali aan lahayn qodobkii ugu dambeeya aan isleeyahay waxay tahay waddan marka la rabo inuu dhaqaalihiis horumaro waxay ku xiran tahay maalgelinta iyo suuqgeynta holand waxay haysataa suuq weyn oo yurub oo dhan ay haysataa soomaaliya maxay suu haysataa marka maalgelinta yaa lagu samayn karaa wadan nabad eh oo ammaan leh ayaa lagu samayn karaa hantidii soomaali ah oo inkastoo soomaalida ay tahay dad firfircoon uu soo saaro nin walba hantiisa waa kala baxay waxaan daana maanta nairobi ku yaal yaa iskale soomaaliyaa dhisatay waxaa moolo laguu sheegay iyo waxaan tanzania maanta ka dhisan yaa dhisay soomaaliyaa dhisatay aa waddankaada maala samaysto dadka badankooda waxay yidhaahdaan oo runtii markay ka hadlaan waxay yidhahdaan climate changiga ama isbeddelka cimilada soomaaliya waa wadan abaara soo martay loodii abaara baabiisay xoolihii abaara baabiisay waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo aan noqon karin reasonable aan noqon karin maxaa le waxaas ka daranay soo martay holland waxay soo martay ninka taariikhda fiira ee fiiriya holand mar waxaa soo martay majaaca aan weliga dhicina holand soo martay dagaalkii laba adduunka markuu hidled qabsaday ya waxaa ku dhintaan u malaynayaa taqriiban labaatan kun oo qofaa ku dhintaan u malaynaya kadib majaacadaas kadib waa laga fikirayay see looga bixi karaa see looga fakan karaa see is u soo dhicin majaacadaas maxaa lagu baxsan karaa hadday dhacdo ya waa laga baxay aqoontiidaa la keenay anagana majaacadii nagu bilaabatay inta aniga xasuusto kii waa xasuustaa abaartii dabadheer see noogu bilaabatay ilaa yoomin hada abaar lagama baxo fatahaad abaar waxaa arkaysaa nin soomaaliya oo maanta iskale ee kun neefolo ah oo hal mar ay dhaafaysa haddana arkaysaa shalay dhaaftay maantay dhaaftay sanadkaana dhaaftay hal nin oo dhahmala war shalayna dhaaftee maanta maxaa ka samaysanaa annagoo webiyaashii haysano ceelashii haysano badihii haysano wax walba haysano maxaa yeele waxay ku tusinaysaa joye kalaamidkan iyo abaarahan waa laga gaashaama karaa waa laga bixi karaa waa laga taxadiri karaa ya holand maxaa haystaa qorax ma haysata waxa ma haysata waa baraf waa qabow haddana lodii waa la dhaqa- waa la dhaqaalaysana lagu xii karaa waxaa la samey karaa xirmooyin dhan wax loo talagelaa in lasii diyaarsado oo haddii abaar dhacdo xoolaha la geysaa la samaysan karaa ceeladaa la samaysan karaa meesha laga waraa laga samaysan karaa marka waxaa reasonable ma noqonaano maaragtay waddanka abaaraha kusoo noqotay iyo sanwa ma noqonayso waxaan kusoo gabagabeynayaa aniga aragtidayda haddii la rabo waddan inuu dhaqaalihiisa horumaro waxa ugu muhiimsan waxay tahay hoggaan fiican waddanka inuu helo hadduu hoggaan fiican helo oo ummaddan ka naxayo iyo nidaam fiican hadduu helo insha allahu mana dheera dhowaan waa helaynaa insha allahu tacaala waddankeena insha allahu tacaala shareeco islaam oo aamina oo nadiifa oo cadaalada oo loo suman yahay oo aqoonta priority siinayso oo aqoonyahanka prioritiga siinayso ayaa wada qaban doonta insha allahu tacaala dad daacada oo ilaahay ka baqay oon sinta aan xadaynine way hogaamin doonaan rajo fiican ay ii muuqato niyada hala dhisto dhaqaalaha waddankan adduunka waddanka uu qanisanana maanta waxa maanta nolkula dagaalamayo oo meel walba ay ugandha is u joogaan oo burundi is u joogo waa dhaqaalaha iyo resorka naga buuxo iyo hantida noo taala waddankeegana qaniga ah ee baddeena ha noqoto xoolaheena ha noqoto ee ha noqoto maaragtay macdanteena waxaasaa naloo diidan inaan soo saaranno intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب